Final Apprehended Domestic Violence Order Crimes Domestic and Personal Violence Act 2007 dukumiintigan ma aha dukumiinti sharciyeed waxaa looga dalinayahay inuu ka caawiyo inaad fahanto amarka maxkamadda waa inaad raacdaa amarada maxkamadda iyo kuwa booliiska waa faldembiyeed inaadan raacin amarada maxkamadda iyo kuwa booliiska waxaa waajiba inaad raacdo awaamiirta hoose waxay ka soo horjeedaa sharciga in aadan raacin amaradan waxaa ku xiri kara booliiska dacwooyinna kugu soo oogi kara kuna geen kara maxkamadda haddii ay dembi kugu hesho maxkamaddu waxaa laguu diri karaa xabsiga muddo laba sano ah waxaana lagugu ganaaxi karaa ilaa shan kun iyo shan boqol oo dollar waxaa kaloo lagu soo eedayn karaa laguna geen karaa maxkamadda faldembiyeed kale haddii ay maxkamaddu kugu hesho dembiyadaas waxaa mutaysan kartaa ciqaab intaas ka badan waxaa waajibkuga inaad raacdo amaradan ilaa taariikhda la xusay amarada waxaa loo sameeyey in lagu xafido dadka ku xusan waxaa waajiba inaad raacdo amaradan xataa haddii qofka la xafidaya aanu doonayn ama kuu sheego inaadan samayn haddii aad isku daydo inaad samayso kuwaas hoos ku xusan midkood waxay weli ka soo horjeedaa sharciga loogu yeero jebinta amarka